s b s radio
diyaaradda haddaan waxay kaaga taabto waa diyaarad muddo dheer lagu taanayay ama puntland in laga helo maadaama garoomo loo dhisay diyaarad international ah oo dadku dhibaato badan ku qaday dadka localka iyo dadka durbajoogta diyaarad la-aanta marka shan iyo tobankii bisha lagu guuleystay safarkii madaxweyne dibadda ku aadi jiray buuna kusoo dhameeyey inay diyaaraddu timaado marka diyaaraddii shan iyo tobankii noo timi waxayna shaqaynaysaa saddex cisho wiigii muddo saddex bilood gudahooda toddobada cishada waa ka dhigaynaa bay yidhaahdeen arrintaasuna waxay ku xiran tahay markaan dadka u sheego gurba joogta ee ku dhibaataysnaa diyaarad la-aanta iyagoo diyaaradda isticmaala oo soo raaca waayo dadka ugu badan dalka yimaada diyaaradan isticmaalaya waa dadka gurba joogta saddex diyaaradooda yar yara oo private oo company ah ayaa bilaabay oo etoobiya lahayd badana waxay la joogsadeen baasijar la-aan marka iyaguna lama iskuma haleyn karin oo marna way imanayeen marna way tagayeen dadku tigda ma soo goosan karin laakiin diyaaradda etoobiya waxay kaga duwan tahay waa kabani weyn oo caalamkao dhan taga oo meel kasta australia connection nipson sameeye wayba sheegeen weli australia ma bilaabin waase bilaabeynaa iyo new zealand laakiin diyaaraddaas caalamkao dhan bay tagtaa way u dulqaadan kadhaa saddexda bilood oo soo socda inay si joogta u shaqayso oo iyadoon xataa dad badan dad badan helin marka waxaa la rabaa in dadku sii bataan oo sii dhidigaroodaan waayo saacad baad abdisalada transit ku tahay toos kale waa u imanaysaa ama niyo kasoo raac ama australia ka imow ama meel kasta tugaro abis tugaro waa garta dabcan qurba joogtu waddanka waa imaan jireen awal xaggee bay soo mari jireen maxayse tanu uga duwantaha sidaa sheegta dabcan adisababay toos uga soo duuleysaa garoway imanaysaa awal dadku xaggee soo mari jireen qurba joogtu markay dalka imanayaan oo kale garowo kale wallahi waxay soo mari jireen dul badan oo wada qallooc ah saddex laba haab oo haab markaan leehay meelaha diyaaraduhu ku kala bedeshaan dad waxay aadi jireen inay for example australia intay ka tagaan tagaan dubay maraan oo ay haddana ama hargeysa aadaan ama maaragtay nairobi aadaan oo diyaaradda turcaan ama turkiya baaba dadka qaarkii aadaa istanbul markaasay qaarkood waxay xamar aadaan markaas haddana diyaarad toos oo xamarku puntland ay waayaan qaarkood nairobi bay tagaan diyaaradii baa ka buuxsanaysa markaasay maalima joogi jireen qaarkood ardisaado intay tagaan bay ama jigjigo tagaan luu soo mari jireen marka dadka ciqaab tiro badan hadda saacado bay soo soconayaan way dinjaaradood ka degeen one stop meeshay kasoo raacaan to adis adis to garow eysa weeye marka ama laba saacad joogeen ama saacada joogeen hadda waxa weeye diyaarad kalay toos ah shambadi ka dhumayn boqolkii sagaashan shambadaha ka dhumaya dadka dhibaatada ugu badan ay helayeen waxa weeye sida kastaba ha ku soo mutaysteen oo diyaaradaha ama soomaalida oo waxay doonana soo raaceen markay dalka yimaadaan noqoshadaa dhibaata ka qaban jirta ama booskii baa ka buuxsanaya ama diyaaradii baa kansal garaynaysa ama maxaan ku idhaahday waa gartay waa mahadsantaha cumarow agaasimaha qurba joogtaa tahay sidaanu hore u sheegnay wakhti badan baadna waddanka hadda joogtay qurba joog baa taha laftigaaguyo new zealand baad kasoo bilowday kadibna nin reer australia reer melbana tahay guud ahaan doorka qurba joogta ee hadda puntland oo kale maxaad jeclaan lahayd inuu noqdo wallahi waxaan jeclaan lahaa inay noqdaan qurba joogtu waxa weeye waa dad aada u waxqabad badan waa dad dhaqaalaha dalku ku tiirsan yahay badankii soo dira waa dad jecel inay volunteer u yimaadaan waa dad qalab caafimaad qalab kale wax badan bay dadka hadday noqoto humanitarianka hadday noqoto developmentiga kale aada bay uga qeyb qaataan laakiin hal cilada ayaa ku jirta oo culturally weli aanu taragaraynayna inay isbedel ku sameeyaan oo ah waxa weeye qof walba isaga platform muddo qaaf siyaasadeed inuu doonayo ama wixii meeshii toos uma garayo ama wuxuu aadaya leeyahay madaxweynihii baanu magaciisaya marka wixii connection dadka isu tag waxaa la rabaa markay dadku waxqabadkoodu hal meel wada maraan meel buu ka muuqanaya hal tuulaa waxaa laga yaabaa in waxqabad badan loo soo wada diro oo dad kala duwan oo qof uu dhexyaab halkaas qaado isaga iska abaabulo marka inay xafiiskii la soo xiriiraan oo ciday rabaan inay waxu qabtaan ay meesha qabanayaan iyaga waa loo habaynaya say u helaan dadkay wax ka soo qaadeen feedback ugu helaan iyo meesha ku magaciisiyaan marka waxaa arkaysaa dad badan oo intay wax soo qaadaan jaalibi waxay leeyihiin intay soo waxaan maxaa arrinta iyada looga hadli waayo waxqabadkaasaan samaynay oo xaggee mariseen yaa loo geeyey annaga ma arag marka dhibaatooyinkaasaa jira marka say u helaan magac isuguna daydaan waxa weeye inay xafiiska xiriirka jaaleedaha la soo xiriiraan oo meesha waxgeynayaan maaragtay wax muuqda noqoto si maaragtay coordination loo helo waayo hay-addan dhanba waxa loo asaasay waxa weeye coordination inay ku samayso habeen xalay waxaan daawanayey waraysi uu bixinayo madaxweynaha gaana oo madaxweynaha faransiiska la jooga sida ay isbedel adduunka ugu samayn karaan qurba joogta africana ay ku daydaan kuwii china iyo kuwii india iyo kuwi qurba joogta wax badan bay qaadan karaan oo ay qaban karaan laakiin xooggii haddaan meel laysugu dayn waxa weeye weligii wuu kala dhimaanaya marka ma waxaad leedahay isku xirkii waxaa ka maqan qurba joogta iyo ururkaagoo kalea iyo in baahidii laga qabay waddanka gudihiisa iyo dadku waxay qaban lahaayeen aan weli la midayn midnimo la-aantaasaa ka muuqata shalay oo u dambeysay waxaan arkay gabdho waxa galan middaan waddanka joognay oo sidii aan rabnay wax nooga wana haayad ilaa aanu noqno human rightska marka waxa weeye qofkii markuu soo jabo oo wixii ama wax kasii noqdaan ama odayaal afka u dhigaan ama qolo kale gacanta u galaan bay waxay leeyihiin warqaba noo qor hawshaasaan qaban yani maxaan kuu qoraa maba arag waxa qabatay iyo wax magaciisa maya jaaladan dib ugu laabanayo marka waxa weeye in markii qofku imanayo somala garan qaarkood waxay u dhaqmayaan sidii iyagu waxay jeebkooda ka bixiyeen oo markay ama tuuladii ay kasoo jeedeen tagaan waa fiican tahay qof walba meeshu kasoo jeedo tago waxgeeyo laakiin systemkii la maro haddaanu cashuur dhaaf ugu habayno haddii maaragtay process u samayno haddii aanu waxaan u samayno maaragtay abaalgud waxqabadkii si loogu daydo marka ay countable u noqdaan laakiin waxaad moodaa waxna waa la qabanaya meel ay maraana lama yaqaan lamana odhan karo dadkii wax ma qabanayo waa gartay dowlad cusub baa hadda lixdii bilood oo u dambeysay waddanka ka dhalatay ma jiraan qorshayaal cusub oo si gaara ay dowladdu ugu talagashay qurba joogta iyo sidii ay u caawin lahaayeen waddanka gudihiisa iyo baahiyaha jira ma jiraa istaraatiijiyad cusub oo noocaas waxa xafiiska hadda sameynay airoboortka boosaaso iyo airoboortka garoowe waxaanu ka fulnay help desk information help desk aan ku caawinayno dadku markay soo degaan sidaad ogtahada furitaankii baarlamanka waan ka hadlay in dawladdu ka dhinto oo ka hadasho dadkas imanaya ee caruuraha badan wata faamilada ballaaran ah in laga yareeyo lacagta fiida ah ee badan marka tiina hadeer waa ka hadlay baarlamanku maandhaweysay ka hadlayeen lacagahan badan in la xadeeyo oo si dadku u yimaadaan waxaa laga qabanaya waxaa la dayrayaa maxaan ku idhaahdaay meelo xataa haddii dhulka deegaanada ama xeebaha dhul laga siin karo oo aanu samayno in dhul loo qorsheeyo ciddii guruuba oo iswadata oo rabta inay degaan fiican samayso ama cid wax u qabato marka waa lala shaqaynayaa laakiin maxaan ku idhaahdaa inay si fiican oo u muuqata ciddii soo baxaysa soo hadasho waa loo imanaya airborkaa loogu imanaya meeshay rabaan baa la geynaya hadday wasaaradda wax u wadeen hadday tuulo u wadeen hadday degmo u wadeen waa lala shaqaynaya wixii documenti ka xaniban waa loo samaynaya waxa kaloo aan jecel lahay oo aan rabaa inaan wax yar u sheego oo aan xafiisku qabto waxa weeye dadku halka markay yimaadaan dad baa documentigu ka dhumi karaa dad baa dacwad dad kale u dacwoon kara dad baa halka markay yimaadaan ilmo ugu dhashaa ama ku guursada maarata statuskooda isbedelaa dad waxaa jira markay dhalinyaro halka yimaadaan markay dalkoodii dib ugu laabtaan laga shakiyo meelahay tageen ama dhaqdhaqaaqay sameeyeen oo wixii nala yimi oo nagu xiran qoraallaanu u samaynaa maxaan ku idhahdaa oil fasaaradiibaanu la xiriiraa warqada maaragtay waxaanu udasaajiraynaa warqadaha dhilashada warqadihii guurka dukumentiga maaragtay ama la magaciisina marka waxa weeye qofki waxa weye waa qof representative halkan kule markuu dalka yimaado haddii xataa wax legal ama caafimaad isla markaana safaaradooda hala xiriiraa oo ay ay wax ku dhacaan marka hadday u dacweynayo waxay noqdaan dadkay kala soo xiriiraan dadkoodii ay dacweynayeen wixii laga caawini karo iyo haddaan meel u geyn karo oo ugu dhi ugu dili karo sidii maaragtay hadda qof aan systemka aqoon hadday dadkii uga tagaan marka shaqooyin badan baa noo qabanaa waa nala soo xiriiraan shalay u dambeysay waxay la joogay family reer australia oo caruura u dhalatay wadankan ugu dhalatay oo warqadoodii si loogu xiro xafiisyada ducumentigii warqadihii dhalashada u samayn lahaa iyagoo halkooda jooga marka shaqooyin badan baanu qabanaa laakiin markii waxqabadkii ay noqoto waxaa moodaa weli dadku inuu nin walba uu goonidiisa u ordaayo collective-kii baa maqan waa gartay ma jiraan xirfado gooni oo aada is leedahay waddankii waa looga baahan yahay oo qurba joogtu markaas ay kaafin karaan ama cid kaloo hadda qabata aysan jirin oo aada leedahay qurba joogta loogama maarmo xirfado gooniya ama howlo gooniyo ay waddan ka qaban karaan ha dad wallahi waxaan aada u rabnaa oo aada u jecel lahay inay dalka yimaadaan oo aan waalidiinta iyo dhalinyarada in waalidiinta dhegeysanaysa waxaan odhan lahaa dhalinyaradiina adkaarkiin ruuxadeenna ay qaarkood horta waxay qabtaan gara waayaan intay waxbarteen ay magaalooyinka waaweyn joogaan oo aada idinkana kala kulmaysaan soo dira dhalinyarada qoraalada ku fiican dhalinyarada researchka ku fiican waddankan iyay waxay qaban karaan shaqooyin badan ooy wax ku noqonayaan oo experience ka helayaan oo isha ugu sii baxayso ayaa marka dhalinyarada hadday ners noqdaan hadday qalb america noqdaan hadday engineers noqdaan hadday waxa weye waan ogahay waddan kasta oo dalka diladiisa dhalinyaradii oo waxbarataydaa buuxda marka internship baanu siinaynaa xafiiskay la soo xiriirayaan haddii waxa laga yaabo waalidkooda inuu biilka xoogaa extra wax ugu soo daro laakiin halkuu wax ugu joogaya isagoo dalkii iyo qaraabadiisii baranaya dalkiisii kala baranaya communitigiisuu shaqaynaya placement waxaanu samaynaynaa xataa markay jaamacadaha holiday noqoto waxay u noqonaysaa sidii shaqadii qaranka oo kale wuxuu ka shaqaynayaa ama isbitaal ama wuxuu ka shaqeyn hadda roobabkii wadooyinka jijariyay engineers baa loo baahan yahay waan ogahay over qualified engineers aan waxba qaban baa kafeeyada iska fadhiya dhalinyaraha waa dhalinyaradiina aan shaqaysan maarata waalidiinta soo dira tigid tigid usoo gooya annaguna waxaa laga yaaba xataa qaar waa accommodate garaynaynaa waa waadijinaynaa dhulkay marayaan dhulkay arkayaan aada baa maaragtay wadankuna uga faa-iideysanaya meelahay comfortable kuyihin baan geynayna dhaqankii si fiican u baranaya marka dadkaasaanu u baahannahay waxbartay ee dhalinyarada ah war dadka wax yaqaanaya dhalinyarada aqoonta leh soo celiya oo xaggan iyagoo khibrad leh hadday doonaan dib haydinku laabteeno saddex sano iyo afar sano injineer kusoo shaqeeyey ama daktarnimadii ku shaqeeyey ama neers ku shaqeeyey ama farmasiilay ku shaqeey dadka principologyga ah waan ugu baahanahay waxaan u baahannahay research wadankeena waa dihin yahay dadkan wax qora oo researcherka ah ee qoraalada iyo ku fiican markay yimaadaan gobolaan la tegin dhul baan la tegin khayraad baan la tegin sides baan la tegin marka ool waxaan rabnaa inay qoraan caalamka geeyaan ka gadaan waxaas iyaguna ku soocaan baxaan oo wax ku noqdaan sababtoo dhul aan wax laga qorin bay ka qoreeyaan dhul ayan weligood iyagu ruuxdooda yaabi doonaan bay arkaya marka anaguna waa facilitate garanaynaa meel kastaan geynaynaa hadday groups ku imanayaan hadday ku imanayaan maaragtay shaksi shaksi intaa waa caawinaynaa waan soo dhaweynayna sbs.com.au